waxay sheegeen xildhibaanada inay dhaliileen qaabka shaqada mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka koonfur galbeed islamarkaana labaatanka bisha ay qorsheynayaan in laga doodo mooshinka ay saxiixeen xildhibaan sheekh maxamed ayaa ugu horreyntii ka hadlayay ujeedka shirkooda jaraa'id iyo mooshinka ay saxiixeen
mooshinkii aan wadnay madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan aan ka wadnay meel aada u wanaagsan oo gebagaba ayuu noo marayaa insha allahu ilaahay idinkiis waxaan sugaynay labaatanka maarsa labaatanka maarsa waxaan doonaynaa inaanu gudbiino mooshinkaas ilaahay idinkiis guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ugu baaqaynaa inuu baarlamaanka hoolku u furo labaatanka maarsa si baarlamaanka waajibaadkiisa shaqo u guto xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxay kaloo sheegeen ciidamada amniga iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka baay inay is-hortaag ku sameeyeen shirar badan oo ay damacsanaayeen inay ku qabtaan magaalada baydhabo in ka badan toddobaatan iyo shan xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa saxiixay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna magaalada baydhabo iyo muqdisho ay ka soconayeen kulamo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed taasi oo ay wadeen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo